بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجرني كتاب كأعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كبوقول إلى لباتن يلح وحايننا كشر رحينا سؤاشة بوقول إلى صدح waxaanu bilownay oo ku dhex jirnay alruknu alkhaamis aliimaanu bilyowmi alaakhir oo aynu su-aashii hore kaga soo hadalnay su-aashan marka waxa uu yidhi shiikhu maa macnaa aliimaanu bilyowmi alaakhir markuu adiladii soo sheegay waajibinaysa in la rumeeyo ayuu yidhi maa macnaa aliimaanu bilyowmi alaakhir waa maxay macnaha loo jeedo aliimaanu bilyowmi alaakhir wamaa yadkhulu fiihi maxaase soo hoosgelayo marka waa su-aal laakiin ka kooban laba daraf darafka hore waa inaad macnaha fahantid maa macna aliimaanu bilyowmi alaakhir darafka labaadna waa inaad garatid waxyaalaha soo hoosgelaya oo si gaara inaad u rumaysi lagaa rabo haddii aynu darafka hore ka jawaabno jumlada hore oo jawaabta uu ku soo hormariyey oo ah maa macna aliimaanu bilyowmi alaakhir jawaabta waxa uu yidhi macnaahu atasdiiqu ljaazimu atasdiiqu ljaazimu biityaanihi waa inaad rumaysaa inuu imaanaya maalintaas yowm alaakhir la yidhi waalcamalu bimuujibi dalika inaadna u camal fashid waxyaalaha uu keensanayo macnaha iimaankaasi waxa uu waajibinaya inaad ku camalfashid waayo haddaad mu'min noqotay waxyaalaa lagu faray ilaahay inaad u hogaansantid waxa weeye rasuulka adeecdid cibaadaa lagu faray towxiid baa lagu faray waxaasoo dhan buu keensanayaa inaad rumaysid wax walba oo nebi maxamed la yimid calayhi salaatu wasalaam kuna camalfashid ayaa ka dhalanaysa idan waa inaad u camalfashaa marka siaad ku badbaadi lahayd maalintaa imaanaysa oo aad rumaysay marka darafka hore jawaabta intaasuu kugu caddeeyey wuxuu ku yidhi atasdiiqu ljaazim waa inaad rumayn go-an la timaadaa oo aan shaki ku jirin biityaanihi ay aakhiro in la tegayo oo qiyaama dhacayo oo maalin aakhira ay dambayso waa inaad rumaysan tahay walcamalu haddana aad ku camalfashid bimuujibi daalika waxa uu keensanayo oo ku amrayo kugu waajibinayo inaad ku camal fashaa amaa darafka dambe ayuu xoogaa dheereeyey waxa uu yidhi wayadkhulu fii daalika waxaa soo gelaya waxyaalihii soo gelaya buu qeyb ka sheegay laakiin hadhow buu shiikhu xabad xabad u soo celinayaayo kulli uu ka wada hadli doonaa oo uu tilmaami doonaa oo mid walba su-aal ka dhigi doonaa marka ilaa iyo labayo toban mas'ale meelahaasuu tiriyey oo ijmaal ah tafsiilna wuu keeni doonaa waxa uu yidhi marka wayadkhulu fii daalika waxaa soo gelaya aliimaanu biashraad isaaca wa amaaraatihaa allatii takuunu qablahaa laa maxaala waa inaad rumaysaa oo aad aamintaa waxyaalahaa soo gelaya oo waxa weeye maaragtay ashraadu saaca inaad rumaysadu horta intaynu ka bixin jumlada hore oo ah atasdiiqu ljaazimu biityaanihi culummadu waxay yidhaahdeen qofku waxa uu maraa afar dowr buu maraa ay afar nololood oo waxa weeye uu marayaa qofku nolosha ugu horreysa waxa weeye waa fii badni ummihi waa midda uu uurka hooyadii ku nool yahay oo sagaal bilood uurka hooyadu ku jiro oo halkaa ku nool yahay waxa weeye waa daartii ugu horreysay uu ku noolaa weeye waa gurigii ugu horreeye uu ku noolaa markuu dhasho adduunkan yimaado ilaa inta uu ka dhimanayana daaru dunyaa baa la yidhaahdaayo adduunyadaanuu ku dhex noolyahay waa midda labaad midda saddexaad markuu dhinto xayaati barsakhiyaa la yidhaahdaayo qabriguu ku noolaanayaa la dhigayaa oo lagu aasayaa oo nolol kale oo aynu inagu aqoon oo xayaata barsakhiya la yidhaahdo ayuu gelayaa marka ugu dambaysa midda afraad waa xayaatul aakhira waa bacda nafkhi fi suur waa markii buunka la afuufo aakhire la yimaado ayuu markaa xayaata abadiya ima aljanna wa ima annaar labadaa daarood unbuu mid gelaya markaa afartaasba inaad rumaysid baa lagaa rabaa oo aliimaanu bilyowmi alaakhira uu keensanayo waxa uu yidhi amaa qowlu uu yidhi wayadkhulu fi dalika aliimaanu biashraad isaaca waxaa soo gelaya ashraad isaaca ashraad waxa weye waa calaamadaha waxyaalaha calaamadaha laa taquumu saaca xataa tarow kada wa kada waxa weeye ilaa waxaa dhacaan qiyaamihii dhaci mayo waxyaalaha loo shardiyey oo la yidhi waxaasaa ka soo horeeya ashraadu saaca wa amaaraatiha amaarana waa calaamadii waa marka calaamaatu saaca waa la dhahaa amaaraatu saaca waa la dhahaa ashraadu saaca waa la dhahaa aa faqad sha- faqad jaaa ashraaduhaa fa annaa lahum dikraahum marka intaba waa ma- waa calaamadaha waay kutub bayna culummadu ka qoreen calaamaat lkubraa iyo calaamaat suqraa baa loo qaybiyaa waxa weeye waana mutadaawil oo waxa weeye maarata kutub baa laga qoray hadda ka horna waa sharaxnay oo seedee dhan baan ka diyaariyey oo internetyada iyo laga helayo calaamaat saaca marka eh, kutubaana laga alifi waa inaad rumaysaa wax kasta oo calaamaatu saaca lagu sheegay oo nebigu sheegay inay calaamadaha saacadda u tahay inaad rumaysid wa waxa uu yidhi midda labaad waa inaad rumaysaa wa bilmowti geerida waa inaad rumaysaa geerida in la dhimanayo waa inaad rumaysaa taas gaal iyo islaamba waa rumaysan yihiin in la dhimanayo laakiin maxaa lagu kala duwan yahay wamaa bacdahu waxa ka dambeeya wa bilmowti wamaa bacdahu min fitnati alqabri wa cada- wa naciimihi wa cadaabihi taas ayaa lagu kala duwan yahay laakiin gaal iyo islaamba maanta waa rumaysayin in la dhimanayo qof walba waa yaga xabaaraya oo waxa weeye markuu dhinto arkaya oo waa dhintay bay leeyihin laakiin waxaa lagu kala duwan yahay aliimaanu bimaa bacda almowt waxa ka dambeeya weeye waxa la rumaynayo oo qabriga iyo waxa weeye su-aasha ku imaanaysa man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka lagu weydiinayo laba melag inay u imaanayaan soo fariisinayaan waxa weeye munkar iyo nakiir inay su-aalo weydiinayaan waa inaad rumaysan tahay oo waynu soo marnaa aliimaanu bilmalaa'ika ayaan kaga soo hadalna waa inaad rumaysaa cadaabu lqabri waa inaad rumaysan tahay iyo naciimu lqabri oo qabrigu nebigu wuxuu yidhi labuu mid noqonaya imaa rawdatu min riyaadi aljanna wa imaa xufratu min xufari niiraan Eh, axaadiid badan baana ku soo aroortay wuuna ka hadli doonaa sheikhu raximahullah waa inaad saa u rumaysan tahay midda saddexaad aa rumaynaysi waxay tahay wa binnafkhi fi suur ay aliimaanu binnafkhi fi suur in buunka la afuufi doono nafkhi waa afuufidda wey fi suurna waa buunka oo aynu ku soo marnay oo kaga soo hadalnay markaynu ka hadlayna aliimaanu bilmalaa'ika aynu xadiidkii soo ishaarnay uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa weeye melagii loo tala saaray oo israafiil waxa uu hayaa buunkii waxa weeye oo sugayaa in loo idmo oo uu markaa ku dhawaaqo ayuu afka ku hayaa waa inagii soo ishaarnay waa inaad rumaysaa binafkhi fi suur markii buunka laba jeer baa la afuufayaa bay dheen culummadu qaarna culummadu waxay yidhaahdaan waa saddex qaarka saddex yiri oo aayadaha kala saaray waxa weeye marka la afuufo fazac baa dhacaya argagax haddana mar labaad baa la afuufayaa waa la dhimanayaa muddo ka bacdi ayaa haddana la afuufayaa waa la soo noolaanayaa marka ama culummada qaar laba u kala saaray oo fazaca iyo dhimashada israaciyey oo waxa weye laba aayood baa kusoo kala arooray waxa weeye marka la afuufayo in qaar fazac imaanayo fa fazica man fi samaawaati walard fazac waa argagax ama ay dhimanayaan waxa weeye iyo midda dambe oo lagu soo noolaanayo qaala waxau yidhi wa khuruuju lkhalaa'iqi min alqubuur inaad rumaysid inay qabuuraha laga soo bixi doono oo la soo noolaan doono oo ilaahay horti la imaan doono waa inaad rumaysaa leanna allah waata hadda aayadda aanu soo maraynay ana laa yabcathu man fi lqubuur allah waa soo saarayaa wixii qabriyada ku jiray iyo wixii dhintay oo dhan xataa haddaan la xabaalin meeshii la doono ha la geeyee baal ha cuno waa la soo noolaynaya Mhm. waxa uu yidhi haddana eh, wa mowqifu alqiyaama waxyaalaha mowqifu alqiyaama qiyaamaha la istaagayo oo waxa weeye maalinta aad u dheer oo ina yowman cinda rabbika ka alfa sanati mima tacuduun maalintaas istaagidda la istaagaya banka qiyaame nebiguna tilmaamay axaadiid badan in lagu imaanayo sidii hooyadaa kuu dhashay adoo qaawan oo waxa weeye burye qaba oo aan gudnayn oo cagacad inaad halkaa lagu soo istaajin doono sidii hooyadaa kuu dhashay halkaa lagu keeni doono waa inaad rumaysaa maalintaa iyo waxyaalaha ka dhalanaya oo waxa weeye min alahwaali waalafzaac waxyaalaha maalintaas cabsida hawlka ahwaalulqiyaama kutub baa laga qoray marka afzaacduna waa fasici iyo argagaxa iyo ahwaashuna waa hawlka iyo mashaqada iyo dhibaatada waa isku macno weeye oo waxa waa isku macno dhowdahay waa inaad rumaysaa buu yidhi tafaasiilulmaxshar waxyaalaha halkaas tafaasiisha ku soo aroortay oo waxa weeye maaragtay axaadiidta iyo adilada ku timid waa inaad rumaysaa sida waxa weeye nashru suxuf in waxa weeye qof walba suxuftiisii kutubtii laga qoray kitaabkii laga qoray oo malaa'igtu acmaashiisa ku qortay in loo soo bandhigayo loo waxa weeye la horkeenayo waxa weeye oo la odhanayo waxa weeye kitaabkii lagaa qoray weeye iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba halkaas kitaabkaagii lagu soo hordhigayo wa nashru suxuf wa wadcu lmawaasiin waa inaad rumaysaa in la ismiisaamayo oo acmaashii la miisaamayo oo halkaa waxa weeye la isxisaabinayo waa inaad rumaysid weeye waa yowmu ljazaa walxisaab waa inaad rumaysaa waxaad kaloo rumaynaysaa waxa weeye wabisiraad jidka siraad in la marayo oo allah ku dhaartay wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya jahannamo dusheeda beriijka la saarayo buundada inaad rumaysid weeye in la dul marayo oo waxa weeye axaadiituna ku soo aroortaynu arki doonno siraadka wuu inoo keeni doonaa waa inaad rumaysaa walxawd xawdka nebiga waa inaad rumaysaa oo mu'miniintu ka cabbayaan oo waxa weeye ilaahay uu siiyey inaa acdaynaaka alkawthar inaa acdaynaaka alkawthar waxa weeye inaad rumaysid waay oo nebigu tilmaamay waana inoo imaan doonaa eh, as'ile ayuu ku keeni doonaa waa inaad rumaysan tahay washafaaca shafaacada waa inaad rumaysaa oo shafaacatlcudmaa ugu horayso iyadana waynu arki doonaa wuu inoo keenayaa waxaynu kaloo waxaad kaloo rumaynaysaa wa biljannati jannada ayaad rumaynaysaa wa naciimahaa nicmadeeda iyo wanaaggeedaad rumaynaysaa alladii aclaahu annadaru ilaa wajhiillaah waxa uu yidhi nicmada jannada taalla waxa ugu wanaag badan ilaahay wejigiisa inaad aragtid oo ilaahay aad aragtid wey liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada aziyaada nebigu watuu ku fasiray alru'yatu ilaa wajhi illaahi alkariim waxa weeye wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira waynu arki doonaa insha allah waynoo keeni doonaa wannaar naarta ayaad rumaynaysaa inay jirto waxa weeye wa cadaabi cadaabihaa iyo cadaabta iyo mashaqadeeda alladii ashaddahu uu ugu daran yahay cadaabka aakhiro xajbuhum can can can eh, can illaah in ilaahay laga xijaabayo annadar ilaa wajillah iyaga arki mayaan ahlu naarka ilaahay ma arkayaan oo waxa weye ilaahay waa iska xijaabayaa ciqaab baa looga dhigayaa amaa ahlu jannuhu allah way arkayaan allahuma ijcalna min ahli ljanna marka calaa kulli xaal tafaasiishan oo dhan shiikhu wuu soo celin doonaa as'ile ayuu ka dhigi doonaa oo waxa weye wuu tafsiilin doonaa xabad xabad baynu u arki doonaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin